bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmacيin ama bعdu qaala الإimaam abu dawuud raximah اllahu tacaalى baabu man qaala alximaaru laa yaqطacu الصalaaة ay haada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi alximaaru dameerka laa yaqdacu ma goynayo asalaata salaad ma gooyo macnaha qadcigana horaan u sheegnay waxaa laga wado ama naqsu hawaab hawaabka inuu nuqsaamayo yaa yacnii culammada u badnaayeenan ku sheegnay oo marka dameerka soo hormariddiisa salaadda ma goysa marka la leeyahay naqsi aad u yacnii waxa kaloo la mid yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllah xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can cubaydillahi bni cabdillaahi can ibni cabbaasin qaal sanadkan waa macruufa cuثmaan bnu abi shayba waa akhuu abi bakr bni abi shayba waa kuufi waa hiqa akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita ila tirmidi tirmidi maaha inta kale way ka soo saareen qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna sufyaanu bnu cuyayna abu muxamed alhilaali almaki hiqatu imaam akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can الzuhriyi zuhri isaga waa moxamed bnu muslim bni cubaydillaahi ibni shihaab aلzuhri isagana waa taqaanaan can cubaydillahi bni cabdillaahi cubaydullaahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuud way ayb fuqahada sabcadana waa lagu tiriyaa can ibni cabbaas saaxibi rasuuli illahi sal ll ly slam wa bni cammihi qaala waxau yidhi ji'tu calaa ximaarin ji'tu waxaan imid calaa ximaarin dameer korkiis xaal aan ahayaan imid xaaw xadaana alqacnabiyu sanadkiiba uu taxwiil ku sameeyey cabdullahi bni maslamata bni qacnab alqacnabi uu ka warinayaa can maalikin can ibni shihaab can cubaydillahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabbaas marka sanadkii hore waxaa weeyaan iyo kan dambe waxay isaga soo dhacayaan ibnu shihaab ibnu shihaab izuhri kii hore marka abu daawuud wuxuu ka warinaya cuhmaan bnu abi shayba cuhmaanna sufyaan kanna qacnabi qacnabina maalik maalik iyo sufyaanaa siman marka sufyaan bnu cuyayna iyo maalik baa siman labadoodana laba imaamay ahaayeen midna maka joogay dhulkan xijaaz midna madiino xijaaz iyadan a joogay labada imaamu shaafici uu yidhi lowlaa maalikun wa sufyaan fi اlxijaazi ladahaba cilmu اlxijaaz can ibni cabbaasin annahu qaal aqbaltu raakiban marka riwaayada dambe iyada aqbaltu raakiban midda dambena ji'tu calaa ximaarin farqiga unbaa u dhexay aqbaltu waan soo qaabilay raakiban anigoo fuushan calaa ataanin dameer ataan waxaa weeyaan marka dameerta dhediga ah ayaa laga wadaa anoo dameer dhediga fuushan baan soo qaabilay waana aniguna yowma-idin maalintaas qad naahaztu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaar wa rasuulullaahina sala allahu calayh waali wasalam nebiguna yusallii binnaasi dadka uu tujinayo biminan mina u tujinayo fa marartu waxaan soo maray beyna yaday bacdi safi safka gabal qaarkiis yaan soo hormaray riwaayo kalea sheegaysa fa marartu beyna yaday yacni bacdi safi alawal ama safka hore ayaan soo maray uu leeyahay yacnii safka hore nebiga iyo sutrada hortooda maahani safka hore way ibnulmundir iyo a'imo badanna waxay tilmaameen soo xadiidkan waxaa laga qaatay dheheen in sufuufta la dhex mari karo inay bannaan tahay iyo ibnu cabdilbar iyo sufuufta in la dhex mari karo inay bannaan tahay bacdi keliya qeyd ma aha qofku hadduu safka hore halkaas ka soo bila halkaas uu ku dhammeeyo furjo geeska jirtoo kale uu rabo inuu gooyo waxba marka waxaa weeyaan bacdi iyo iyo kulli waxba isma dhaamaan ibnu cabdilbar fi tamyiid iyo ibnu ibnulmundir laftirkiisa owsadka iyo inay bannaantahu sheegayaan wuxuu yidhi marka wa ana aniguna ahay marka wuxuu fa marartu waxaan soo maray bayna yaday bacdi safi fa nasaltu markaa waan degey fa arsaltu lataana faarsaltu waan diray al ataana baan sii daayey dameertii tartacu xaal ay daaqayso wa dakhaltu fi safi baan galay falam yunkir daalika axadun qofna ma igu inkirin arrintaas cid igu inkirtay ma jirto xadiidkan marka waxaad mooddaa siyaaqa uu hadda ku joogo iyo midaan sheegnay sufuufta haddii la dhex maro de waxaa weeyaan sutro maba la dhex marinba nebiga iyo asxaabta iyo nebiga iyo sutradiisa marka la kala dhex galo yaa sutradii iyo yaa iyo qofkii lakala dhex maray qadcigu markaasaa la tasawuri karaa laakiin sufuufta dhexdeeduu maray sutra maba aanu hormarinba kaannahu inaanu sutro hormarinay la mid tahay ayb laakiin sida hadda isaga uu ku wado ibnu cabaas ama a'immadan ay baabkan ku dhex keenayaan waxaa weeyaan inuu waxaad moodaysaa inuu dhex maray nebiga iyo sutradiisa dhexdooda ama nebigu inaanu sutraba lahayn xadiidku marka saasna waa sheegayo oo riwaayadka waatay ahayd riwaayadii kale warasuulullaahi sal lla ly slam yusallii ilaa hayri jidaarin nebigan oo aan nebiga oo aan sutro u tukanaynin jidaarkuna marka sutra waa tii imaamu shaafici iyo aan ku soo sheegnay marka nebigii oon sutro u tukanaynin baan soo hormaray anoo dameer wato markaas baabka wuxuu abu daa'uud u keensaday waa waa waxay u noqoneen marka macnaha markaasoo kale waa toosi karaa waxaa la dhihi karaa tani waxay deliil u tahay hadduu dameer uu qofka soo hormaro salaadda inaynan ka goynaynin laakiin haddii sufuufta dhexdooda uu soo dhex maray sutramaba aanu hormarinba culummada labadana waa ku kala sheegaan waa ku kale ayb qolada dhehaysa dameerku waa goynayaa salaadda waxay leeyihiin sutra iyo nebiga ma kala dhex marin aslanba sutra maba aanu dhex marin sidaas darteed marka xadiidkan iyo kii abiidar ma iska hor imaanayaanay leeyihiin qaarna maya ee nebigaa sutra la'aan tukanayey dameertana hortiisaay maraysay iyo ibnu cabbaasba ay hor mareen marka waxaasoo dhan baa marka ixtimaalaadka tirada badan baa xadiidka marka ku jira qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wa haadaa lafdu اlqacnabiyi weeyaan wahuwa atamu isagaana dhammaystirnaan badan qacnabi iyo wuxuu ka kala warinaya cuثmaan bnu abi shayba lafdiga qacnabi weeyaanuu yidhi kan marka isagaana atam qaala maalikun imaam maalik waxa uu yidhi wa ana anugu araa daalika waxaan arkayaa kaagaasi waasican inuu iska yahay arrin waasaca idaa qaamat asalaatu salaadda haddii marka ay qumtoo loo istaago salaadda hadday toosto yacnii markaa loo salaaddu hagaagto inaynan maanic salaadda hadda burina ama wax u dhiba aanay ahayn saasaan arkaa buuli mar haddii dameerkii yacnii sufuuftii dhex maray ama nebigiiba uu hor maray wax dhibaataana aynan imaanin wusci baa ku jira uu leeyahay dameerka halkan marka shaarixu wuxuu yidhi wastudilla bihada alxadiid calaa ana muruura alximaari laa yaqdacu salaata inuunan gooynaynin fayakuunu naasikan lixadiid abi dar qaar baa marka waxay yidhahdeen xadiidkan wuxuu deliilu inaan dameerka salaadda goynaynin haddaanu salaadda goynayninna marka eyga xadiidkii abudar kanaan nasakhaye aladii rawaahu muslimun wاlmu'alifu fii kowni muruuri اlximaari yaqdacu salaa fayakuunu naasikan lixadiidi abi dar aladii rawaahu muslimu wاlmu'alifu ay wariyeen waa keenaya fii kowni muruuri اlximaari yaqdacu salaa horaan u soo marnay xadiidka abi dar wakadaa muruuru اlmar'ati wاlkalbi alaswad eyga madow iyo haweenta mariddeedana waa la mid qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi watacuqiba biana muruura alximaari muttafaqun fii xaali muruuri bni cabbaas wahuwa raakibuhu waqad taqadama ana dalika laa yaduru likowni sutrati اlimaami sutratan liman khalfahu waaka ibnu xajar saasuu sheegay imaamka sutradiisaa dadka kale sutro u ah marka imaamkii iyo sutradiisiina ma kala dhex marin dameerkan ee sufuuftii unbuu dhex maray marka xadiid abidar iyo kan maba isdiidayaanba marka waa meelaa laysuu geyn karaa ayb waama muruuruhu bacda an nazla canhu fayaxtaaju ilaa naqlin hadda in la yidhaha marka ibnu cabaas waa sii daayey dameerkii isagiina safkiibuu galay ee dameerkii inuu nebiga iyo sutradiisa kala dhex marayaa deliil layska rabaa naqli bay u baahantaha arrintaa xadiidku taa kama aanu hadlin marka xadiid abidarna sidiisoo muxkam u yaha kanna waa muxkam labadaa macnayna kala leeyihin qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana abu cawaana huwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuri albasri can mansuurin huwa bnu اlmuctamir can اlxakam can yaxya bni اljazaar yaxya bnu اljazaar alcurani alkuufi ayb aabbihiis magaciisa zabbaan ayaa la yidhaha baa layidhi saduuqun rumiya biاlguluwi fi اtashayuc xoogaa tashayuc zaa'ida inuu lahaa baa lagu tuuray akhraja lahu muslimu wa asxaabu sunani اlarbaca can abi sahbaa abu sahbaa albakri suhayb baa layidhaha magaciisa maqbuulun akhraja lahu muslimun abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala tadaakarnaa waxaanu mudaakaraynay maa yaqdacu salaata salaadda waxa gooyo ayb iman taabicigaa sidaada cinda bni cabaas ibnu cabaas agtiisa waxaa laga qaadanaa marka inay markay yani mudaakaraadkooda inuu ku saabsanaa yacnii cilmiga iyo waxyaabaha salaada iyo axkaamta diiniga inay markay isugu yimaadaan meel saxaabada ama taabiciintu inay mudaakaro samay jireen mudaakaradaana cilmiga ka soo dhexbixi jiray culimmadii hore waxay dhihi jireen adim lilcilmi mudaakaratan fa xayaatulcilmi mudaakaratuhu cilmiga waxaad u daa'im yeeshaa mudaakaro mudaakarada marka ardadu inay isla baaraan masaa-isha oy ka hadlaan iyo oy faaqidaan wey cilmiga noloshiisu mudaakaraday ku jirtaa ay dhihi jireen saasaan marka masaladaasaan muraajicayna cinda bni cabbaas faqaala wuxuu yidhi ji'tu ana ibnu cabbaas marka faqaala waxa uu yidhi ayb ji'tu aniga ayaa nimid ji'tu ana anaa imid iyo wagulaamun inan oo min bani cabdilmualib reer bani cabdilmualiba calaa ximaarin baan dameer korkiisaan ku nimid warasuulullaahina sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yusallii uu tukanayo fanazla waa degey wanazaltu anna waa degey wa tarakna alximaara dameerkii baanu ka tagnay amaama safi baan uga tagnay safkii hortiisaan uga tagnay famaa baalaahu nebigu uma aaba yeelin yani uma aanu aaba yeelin waja'at jaariyataani laba gabdhood baa yimaadeen min bani cabdilmualib reer bani cabdilmualibah fadakhalataa waxay galeen bayna safi safkii dhexdiisii famaa baalaa daalika sufuuftii bay soo dhex galeen famaa baalaa uma aaba yeelin nebiga daalika kaagaas nebiga iyo sutradiisii mau dhex maray waa markaasuu iska daayey nebiga taas ma suuroobayso sababtoo neef arya baa nebigu waataan soo marnay neef arya isaga iyo sutradiisa inuu ku orda rabay waa kii nebiga kula ordayoo caloosha derbiga saaray neefkiina gadaashiisii ou maray arigii oon laysku haynin waay isaga sidii saddexdan layskuguma haayo ariga dameerka iyo eyga madow iyo iyo iyo haweenta sida layskugu hayo waxaan kale layskugumaba haayaba marka shaygii akhafka ahaabaa nebigu inuu hormaro uu diidey dameerkii marka inuu daayo ma ahan marka waxaa dhici karta marka nebigu famaa baalaahu markuu leeyahay sutradii gadaasheeda inuu maraayo ama sufuuftii inuu mararka dhaqaa dhexdooda soo gelgelayo nacam waja'at jaariyataani baa yimaadeen min bani cabdilmuqalib fadakhalataa waxay galeen bayna safi famaa baalaa daalika sidaa uma aanu aabayeelin oo ma aanu milicsanin ma aanu inkirin qaala xadaثana cثmaan bnu abi shayba wadaawuud bni mikhraaq ayb daawuud bnu muxamed bni mikhraaq ayaa la yidhaha alfaryaadi saduuqun akhraja lahu abu daawuud faqad qaala xadaثana jariir can mansuur jariirkan marka waa ibnu cabdilxamiid adabbi can mansuur huwa bnu اlmuctamir bihada اlxadiiثi biisnaadihi wou noo sheegay qaala wuxuu yidhi fajaءat jaariyataani min bani cabdilmuطalib iqtatalataa kuwaasoo markaa dagaalamay faakhadahumaa nebigu waa qabtay qaala cumaan cumaan bnu abi shayba wuxuu yidhi fafaraca waa kala geeyey baynahumaa dhexdooda wa qaala daawuud waxa uu yidhi isagu riwaayada daawuud fanazaca waa siibay nebiga ixdaahumaa midoodu min alukhraata kale ka siibay famaa baalaa daalika arrintaa uma aanu aaba yeelin ayb riwaayada nasaa-i waxay leedahay faakhadataa birukbatayhi labadiisii jilbood bay qabteen nebiga sal slam gabdho yaryar bay ahaanriwaayada nasaa-i iyadu sidaasay ku daraysaa abu sahbaaganna markaa suhayb albakri weeyaan waqiila mowla cabdillahi bni cabbaas wasmuhu suhayb waqiila basriyun abu zurca la su'aalay wuxuu yidhi madiiniyun hiqa calaa kulli xaal marka maqbuulnima ugu tarjamay alxaafid ibnu xajar labadan xadiid marka dalaaladoodu laakiin sariix ma aha oo sutradii iyo nebiga in la kala dhex galay kuma cadda baabun baabun ayaadaakani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi alkelbu eyga laa yaqdacu salaata salaadda ma goynaayo isaguna qaala xadaanaa cabdulmelik bnu shucayb bni leyf qaala xadaanii abii can jaddii sanadkan marka waa sanad oo wuxuu ku socdaa aabbe iyo wiil iyo aabbihiis iyo awowgiisaa kala warinaya cabdulmelik ibnu shucayb ibni leyf wiilku waa cabdulmelik aabbihiisu ka warinaa shucayb ibnu leyf awowgiis buu ka warina aabbuhuna yani aabbihiisu ka sii warinayaayo waa leyf ibnu sacad marka cabdulmelik isagu iyo shucayb labadooduba waxaa weeyaan asxaabu sita kama wada wariyaan abu daawuud iyo tirmidi ayaa ka warinayaan iyo nasaa'i laakiin leyf ibnu sacad isaga akhraja lahu asxaabu lkutub sita can yaxya bni ayuub yaxya bnu ayuub alkhaafiqi almisri saduuqun rubama akhda akhraja lahu asxaabu اlkutub sita can muxamed bni cumara bni caliyin muxamed bni cumara bni caliy bni abi aalib saduuqun fii riwaayatihi can jaddihi oo caliy bn abi aaliba mursalatun waxaa ku jira waa inqiaaca ku jira riwaayada akhraja lahu asxaabahu aلsunan اlarbaca can cabaas bni cubaydillaahi bni cabaas cabaas bni cubaydillaahi bni cabaas alhaashimi maqbuulu akhraja lahu abu daawuud wالtirmidi can اlfadl bni cabaas qaala ataanaa rasuulu llahi baa noomi sal l slam wanaxnu annagoo fii baadiyatin ku sugan baadiye dhexdeed ah lanaa aan baadiye aan lahayn annagoo noo sugnaaday wa macahu cabbaasun baa la socday fa sallaa fii saxraa'a meel saxaroo bannaan buu ku tukaday laysa xaal aynan ahayn bayna yadayhi isaga hortiisa sutratun aysan ahayn wa ximaaratun dameer oo lanaa annaga noo sugnaatay iyo wa kelbatun ayna tacbataani ay dheeldheelayaan bayna yadayhi hortiisa ay ku cayaarayaan famaa baalaa daalika arrintaa uma aanu aabayeelin xadiidkan marka isaga dacfi baa sanadkiisa ku jiro cubaydulaahiga yacnii ninkan marka cabbaas bnu cubaydillaahiga yaa yacni waxaa weeyaan aan la mutaabacaynin marka markuu ugu yaryahay waa maqbuul maqbuulka qofka loogu tarjamana waxaan sheegnay maqbuulun idaa tuubica haddii la mutaabacayaa riwaayadiisu ay maqbuulo tahay wailaa haddii kale layinu اlxadiid waay wailaa falayinu اlxadiid ayb xadiidkan marka dacfigaabaa ku jiro ayb badanaana ibnu xajar dadka uu maqbuul ugu tarjamo taqriibu tahdiibka haddaad kutubaha kala fiiriso ama aqwaasha ahluljarxi waatacdiil waxaad arkaysaa iyagoo markaa dhahayo majhuul ku sheegayo baabun ayhaa marka xadiidkan marka baabkan ku soo aroora wakalbatuntuu ka rabaa waa daciif ayb xadiid marka kale ma hayno baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi laa yaqdacu salaata salaadda ma gooyo shay-un waxba wax salaada gooyaa male ciddii tiri qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb wahuwa iqatun akhraja lahu asxaabu اlkutubi sita qaala ahbaranaa abu usaama abu usaama waxaa la yidhaha xamaad bnu usaama xamaad bnu usaamata alkuufi iqatun akhraja lahu asxaabu اlkutubi sita can mujaalidin mujaalid bnu saciid leysa bilqawiyi ibnu xajar wuxuu yidhi leysa bilqawiyi taqriib cibaaradaas marka laysa bilqawiyina nasaa'i baa iskale cibaaradii nasaa'i buu isticmaalay laysa bilqawiyi marka la yidhaha iyo laysa biqawiyinna laba cibaaray kala taho jarxi ah laysa biqawiyin marka la yidhaha jarxi xoogaa adag waayo laysa bilqawiyi marka la yidhaha alla geliyana jarxi soo dhow waayo oo mutaabacaad iyo waxa lamida wax gala waay maxaa yeele laysa bilqawiyi ragga xoogga badanoo yacni xadiidka ku xoogga badanoo kale ma ahan waa isagu laakiin laysa biqawiyin marka la yidhaha aslanba quwo male cibaaraadka jarxigu marka diqo aad u badan baa ku jirtan haddaan qofka u fiirsaninoo uu iska rido waxaa dhici karto ama inuu si qaldanba isaga fahmaa dhici karto iyaga keliya waxay u baahan yihiin marka in aad loo fiiriyo ayb abulxasanaat allaknawi kitaab la yidhaha arafcu watakmiil uu leeyahay oo jarxiga iyo tacdiilka oo uga hadla alfaadda jarxiga iyo tacdiilka waa kitaab fiican laga faa'iidaysan karaa wuxuu yidhi marka ningan marka laysa bilqawiy buu ugu tarjamay waqad tagayara fii aakhiri cumrihi markii dambena tagayuraa ku dhacay laakiin nasaa'ir riwaayo kale uu leeyahay uu leeyahay iqa waay ninkan ninkan laysa bilqawiyi riwaayou ku yidhi nasaa'ir riwaayo kalena iqatun buu yidhi can abilwadaak abulwadaak magaciisa waxaa la yidhaha jabr ibnu nawf albikaali jabr ibnu nawf albikaali nawf albikaali baa dhalay ninka ibnu cabaas la doodi jiray jabru bnu nawf albikaaliy saduuqun yahim akhraja lahu muslimu wاlarbaca can abi saciidin qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi laa yaqdacu salaata salaadda ma gooyo shay-un waxba ma gooyaan wadra'uu riixa oo iska celiya ma stadactum intaad karaysaan fainamaa huwa shayطaanun fainamaa wax kale ma ahane huwa yani isaga waxaa la jirkiisa oo maciisa ah ninkan salaada hor maraya shaydaanu shaydaan xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi xadiidkan ina fii isnaadi kullin min xadiidi abi saciid oo kan ah cinda abi daawuud wa anas wa abi umaama cinda daara qutni fii isnaadi dalika dacfi yani xadiidkan abu daawuud warinayay iyo kuwa kaleba dacfi baa ku jira baabkan yani axaadiidta xadiidkan abu umaamana waa wariyey anasna waa wariyey abu saciidna waa warinayaa sanadkana saaniiddoodana dacfi baa ku sugan laakiin wuxuu yidhi warawaa saciid bnu mansuur saciid ibnu mansuur baa wuxuu wariyey biisnaadin صaxiixin can caliyin wacuhmaana wagayrihimaa ayaa marka wuxuu ka wariyey naxwa daalika kanoo kaley wariyeen mawquufan isagoo mawquufan yacnii xadiidkan isagoo mowquufa saxiixa wuxuu ka sugnaaday cali iyo cumaan ayb cali iyo cumaan isagoo mowquufuu ka sugnaaday iyagaa waxay yidhaahdeen laa yaqdacu salaata shay salaadda wax goynaya malaha ayb laakiin baabka marka wax marfuuca oo saxiixa oo ku soo arooray ma laha qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaanaa mujaalid huwa bnu saciid alhamdaani ayb mujaalid ibnu mujaalidkan marka mujaalid ibnu saciid alhamdaani weyaan laysa bilqawiyi kii hadda ulahay qaala xadaanaa abulwadaak nam qaala mara shaabun baa soo maray nin dhallinyaro min qurayshin reer quraysh ah bayna yaday abi saciidin alkhudriyi buu soo maray huwa yusallii isagoo tukanaya fadafacahu waa iska riixay uma caada waa soo laabtay fadafacahu waa riixay alaaa maraatin saddex jeer falama insarafa markuu gadoomay qaala waxa uu yidhi ina salaata salaada laa yaqdacuhaa shay-an waxba ma gooynaayo walaakin qaala rasuululah sal l slam rasuulkuse wuxuu yidhi idra-uu iska celiya ma stadactum intaad awoodaysaan fa inahu shaydaanu waayo qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi idaa tanaasaca alkhabaraani labada xadiid hadday doodaan hadday iska hor yimaadaan waa can ilnebiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xaggiisana ay ka imaadeen nudira waa la eegayaa ilaa maa camila bihi asxaabuhu radia allaahu canhu asxaabtiisu waxay ku camal faleen baa la fiirinaa min bacdihi nebiga gadaashiisa wuxuu rabaa abu daawuud marka inuu yidhi axaadiistan waa iska hor timid oo xadiid abidar wuxuu leeyahay salaadda waxaa gooynayo eyga madow iyo iyo dameerka iyo haweenta qaangaarka ah kuwo kalena caaisha iyo waxay tilmaameen iyaguna xadiidkii in nebiga xaggaygu u soo tukaday waa markuu sujuuda ay qanjaruufanaya lugahan ka laabaayey xaggaygu u soo tukaday iyaduna marka way sheegtay dameerkiina ibnu cabbaas xadiidkiisiibuu ku jiraa isagoo ixtimaalaad kala duwan leh intaa marka haddii marka xadiidtu ay marka xadiidkan ibnu cabbaas iyo midka caaisha wuxuu leeyahay marka iyo kan abidar waa iska hor yimaadeen bacd alculamaa waxay yidhahdeen kan abidar waa mansuukh kuwan baa nasakhay ayb saa darteed wax salaadda gooynaayo mara daxaawi iyo masaaligtaas maray qaarna waxay yidhaahdeen maya ee sida xaafidkuna rajaxayo waaye naskiga waxaa la aadi karaa marka jamci la waayo sideedaba naskiga waxaa la aadaa haddaan la jamci karin labada xadiid labada xadiid haddii la jamcin karo meel la isugu geyn karo naski in la aadaa ma aha oo jamcintu waxaa ku sugan labada deliilba in lagu camal falaa ku sugan saas darteed marka waxay leeyihiin axaadiidtan maba tusaysa muruur nebiga iyo sutradiisa inta udhexaysa lasoo dhex maray maba tusayaanba kuwan kaasuna wuxuu tusayaa sutrada iyo qofka marka lasoo kala dhex maro saasay qaar culummada marka ay leeyihin aduu marka hadalladaa badan abu daawuud marka wuxuu le mar hadday labadii axaadiidtu iska hor imaanaysa daahir ahaan maxaa la fiirina waxay saxaabadu ku camal faleen saxaabadii marka maxay ku camal faleen baabkan qowlu saxaaba wuxuu u badan yahay salaadda wax gooynaayo inaynan jirin oo waana qowlka cali iyo cusmaan ka ansaxay akaru saxaabana ka ansaxay waa oo kutubulkhilaaf ay sheegeen ibnulmundir iyo kayrkii kutubahooda ay tilmaameen marka isagoo abu daawuud wuxuu rajaxayaa marka qowl akari saxaaba saas ayuu leeyahay imaam axmedna waa kii uu yidhi marka dameerkana inuunan salaadda goynin naagtuna inaanay goynaynin wa fii nafsii min alkalbi اlaswadi shay-un buu yidhi eyga madow nafteeda waxba uga jira yidhi isagu qaar marka culummada marka waa aad baa marka fuqahadii dambena hadalkoodu aad buu isku khilkhilaafay marka calaa kullin goyntuna marka macnaheedu sidaa weeyaan axaadiidtuna haddii la yidhaahdo in la jamciyo waa la jamcinaya haddii la yidhaahdo qofka iyo sutradiisa wax dhex maraa horta inuu daaye ma aha laakiin hadday dhacdo inay ku hor maraan salaaddii ma go'aysaa nuqsaan miyaa gelayso ama mma buraysaa labadii kiiba la yidhaahdo wax salaadda ajarkeeda nuqsaaminayo soo hormaraa ma lahan saasay u badan yihiin marka saxaabadu hadalkaa marka abu daawuud isago sidaas u wadaa mas'alo kalena marka halkan waa laga faa'iidaysanaya waxay tahay sideedaba mas'alada akhbaarteedu hadday haddii axaadiidta ku soo aroortay hadday tacaarud ou jiro ama axaadiidtu haddii ijmaal ou ku jiro ama axaadiidtu hadday ijmaal iyo duubduub fara badan oo ku jiro sidee la yeelaa meeshaan abu daawuud sidaan oo noo xariiqay in la sameeyo saxaabada camalkooda muxuu ahay baa la leeyahay saxaabada naskan say u fahmeen waa in la yidhaahdo waa sida marka ugu fiican oo marka la yeeli karo waa hadday axaadiidtu tacaarud daahira uu ka jiro masaaligtu ay khulafaa uraashidiin ama saxaabadu xaggay mareen ama xadiidkii waaba mujmal fahamkiisii baa xoogaa dhib badan saxaabadii siday u fahmeen waa in loo laabto ee qofku inuu wax iska yacnii cel inuu wax iska celceshto oo uu faham isagoo jeebkiisa u iskala yimaado ama faham culummadii dambaa uu la yimaado sax ma ahan marka meesha marka la leeyahay marka madhabka ahlu sunnadana waxaaba lagu yaqaanaa sidiisa yacnii imtixaalu madhabi salaf madhabka salafka inay markaa iyagu ay qaadanayaan oo isi siinayaan dadka macnaha ahlubidcadana ibnu taymiya soo majmuucfataawaha ku sheego imaam axmed isagoo ka soo naqlinaayo calaamaat ahlilbidac waxaa ka mida tarku imtixaali madhabi salaf madhabka salafka oo loo yacnii la qabsado oo markaa yacnii fahamka xaggooda laga aado oy ka tagaan walidaalika waa arkaya caqaa'idka baabkooda marka la joogo weliba aaday u daran tahay asalafu aslam waalkhalafu aclam ay yidhaahdaan kuwan yacnii ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo salafkii dariiqooda waa lagu nabad galaa kuwan kalena dariiqa khalafkana cilmi baa ku jiray ku leeyihiin marka nabadgelyada meesha cilmiga yaal unbay ayay oolli kartaa soo ma garanin marka caqiido iyo fiqhi kulli in loo celiyo aimadaa ninba ninka uu ka horreeyey marka oo saxaabada uu uga dhow yahay waa ka yacnii waxaa weeyaan xag tawfiiq hadday noqotay xag cilmi intaba waa ka badan yahay nin allaal ninka wakhtigiisu nebiga uu ku dhow yahay marka masaa-isha xaggaas in mar walba qofka uu fiiriyaa fiican kutubihii marka alxamdulilah waa yaallaan qofku marka inuu kutubtii marka a'immadii weliba salafka yaa waxay warinayaan masaa-isha fiqhigaa sida laysku kala khilaafay saxaabada hadday ku ijmaaceen hadday iyaga isku khilaafeen iyagii baaba kugu filanba awsadka ibnulmundir iyo ishraafkiisa iyo masaa-isha say saxaabada ugu kala tageen iyagay ku taallaa mararka qaar marka waxaa dhici karta qofka isagoo madhabkii salafka isa siinaayo oo dhahaya yacnii madhabkii salafkan haystaa inay arrintaa iyadaa isagoon dareensanayn ay ka hoos baxdo ayaa dhici karta mas'alaa lagu doodayaa mas'alada marka lagu doodo ninkan waxaad arkaysaa isagoo iska wato qowl oo khali ah oo culummadii dambe raggii sunnada aadka ugu yacnii yaqaanay qowl ay iyagu yidhaahdeen oo aan saxaabadii looga keeni karin oo saxaabadii looga keeni karin deliil yuu ku dhegayaan halkanna waxaa yaal qowl saxaabadii baa yaallan oo ka ansaxayo saxiix ah qofkii marka waxaad moodaysaa bimujarad waxuu fiirinayaa ninkan sheekha sunnada lagu yaqaano kaannahu marka waxaa weeyaan marnaba in hadalkii uu sheego salafkii baa sheegayba u qaadanayaan sheekhan hadda jooga salafkuu kugu xirayaa ma ahane adiga isaga yacnii haddaad hadalkiisa salafkii ka dhigato waa wareer marka culammada iyagu waxaa weeyaan salafkay nagu xirayaan salafkiina nebigay nagu xirayan calayhi isalaatu wassalaam ayb waana dhici kartaa nin aan laga heli karin male culummadii hore qowl ou shaad ku noqday kuwii horaa laga helaa kuwan hadda dambena waa laga helayaa tafriicu abwaabi istiftaaxi asalaa salaadda furfurashadeeda abwaabteeda furuucdeeda caddaynteediiba ayaa marka halkan u dhigtay badanaa abu daawuud marka wuxuu ku socdaa kitaabkiisa kitaab iyo abwaab salaadoo dhan hal kitaabuu ka dhiga isaga masaa-isha marka ku kala jirtana wuxuu samaynayaa marka tafriicu abwaabi kada wixii isku baababa tafriic baab guudow siinaya haddana baab gaar ahaaneed buu siinaya tafriicu abwaabi istiftaaxi salaa dabadeed wuxuu yidhi baabu rafci ilyadayni fi salaa abu daawuud halkan wuxuu ka bilaabayaa marka abwaabu sifati salaat siday u kala horraysoon u kala hormariyey salaad marka la gelaa gacmaha kor loo qaadaya soomaa rafculyadaynkii buu ka bilaabay baabu rafci lyadayni rafculyadaynkii xukunkiisa caddayntiisiiba uu baab yahay fi salaati salaada dhexdeedana gacmaha la kor yeelo qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saalim can abiihi sufyaankan marka waa keena ibnu cuyayna waaye badanaa haddii sufyaan la yidhaahdo zuhrina uu sheekh u yahay ibnu cuyayno can saalimin can abiihi sanadkana sanad xijaazi ah waa madeni can abiihi qaal ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulkan arkay buu yidhi ida istaftaxa asalaata salaadda hadduu furfuranayo rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelayey xataa intii yuxaadiya uu ka qaabilsiiye mankibayhi labadiisa garbood waidaa araada hadduu doono an yarkaca inuu rukuuco wa bacda maa iyo kolkii kadib yarfacu uu kor yeelayo ra'sahu madaxiisa min arukuuci uu ka soo kor yeelayo wa qaala sufyaanu wuxuu yidhi maratan kol waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor usoo qaadayo wa akaru maa kaana yaquulu inta uu odhanayay waxaa ugu badnayd uu yidhaahdo wa bacda maa yarfacu ra'sahu sidaan buu u badnaa inuu riwaayada ku warinayo wa bacda maa iyo kolkii kadib yarfacu oo kor u qaada ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo min arukuuci uu ka soo qaadayo walaa yarfacu bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdoodana ma kor yeelaynin labada sujuud dhexdooda gacmaha kor uma qaadiyo halkan marka rafculyadaynkibuu ka galay rafculyadaynkuu laba qaab laba weeyaan laba nooc takbiiratulixraamka takbiiratulixraamka iyada gacanta in kor loo la qaado iyo amaakinta kale meelaha kale oo gacmaha kor lagu qaadayo takbiiratulixraamka iyagu culummadu waa wada ogol yihiin takbiiratulixraamka marka salaadda la gelaya allahu akbarta lagu galo kolka allahu akbartaas la dhahayo in gacmaha kor loo qaado xanafiya iyo kayrkood waa qabaan salaadda marka la gelaya in gacanta la qaado laakiin inta kale oo aan ahayn takbiiratulxraamka amaakinta kale soo horta waa saddex waxaa weeyaan marka la rukuucaayo marka rukuucda laga soo kor noqdo iyo ragcada labaad marka taxiyaadka koowaad laga baxo ee markaa lasoo kor noqdo gacanta in kor loo qaado allahu akbar la afartaas meel wa takbiiratulxraamka iyo saddexdaa meel takbiiratulixraamka iyagu ma diidana laakiin saddexdan meeloo kale waa diidan yihiin xaadiidtuna waxay tilmaamayaan in badanoo saxaabadu ay wariyeen in gacmaha nebigu kor u qaadi jiray ilaa imaamu albukhaari uu yidhi qofkii yidhaha rafculyadaynku waa bidco saxaabaduu dhacniyey buu yidhi ou duray maxaa yaele sodomeeyey saxaabi baa warisay haddana rafculyadaynkii waxaa weeyaan saxaabadii baa hal saxaabi oo inuu ka tegey oo waa laga tegaa yidhi asaalatan ba rafculyadaynka sidiis inuu uga tegey lama haayuu yidhi imaamu albukhaari marka saxaabadii oo bidco lagu xukumaayo soo maaha marka walidaalika xanafiyada qaarkood waxay yidhahdaan salaadda waaba ku gureed ay dhahayaan hadii gacmaha kor loo qaado ma qaadayan walidaalika iyaguna marka wuxuu leeyahay rafculyadaynkaasuu marka u baabeeyey bacdi alculamaa iyaguna rafculyadaynka hore allahu akbarta gacmaha in kor loo qaado waajib bayba ka dhigeen owsaaci iyo xumaydi baa ka mid ah shaykhulimaam albukhaari baa ka mid ah iyo ibnu khusayma waxay ku tageen ilaa wujuubi rafci lyadayni cinda takbiirat alixraam allahu akbarta hore in gacmaha kor la qaado waa waajib riwaayo abu xaniifa laga wariyena waaba dembaabayo yihi qofkii ka taga mid ah laakiin dhammaantood lagama warinin salaadda inay ku gurayso rugni kama aynan dhigin laakiin waa waajibay dhaheen adu markaa sidaasna waa jirtaa wuxuu yidhi marka ibnu cumar ra'aytu rasuulallahin arkay sala allahu calayh ali wasalam ida istaftaxa salaata salaadda hadduu furfuranaya rafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor yeelaya xataa intii yuxaadiya uu ka qaabilsiiye mankibayhi labadiisa garbood gacmaha marka kor loo qaadaya labada garbood baa lagu aadinayaa xadiidkan sidaasuu leeyahay xadiidka maalik ibnu lxuwayritna dhagaha furuucu uyunayhi buu ku aadi jiray dhegta balaqdeeda marka marna in sidaas layska yidhaahdo dhegta lagu aadiye marna in garbaha lagu aadiye labada sunno wa waidaa araada hadduu doono gacmihiisiibuu kor u qaadaya ida istaftaxa salaata salaadda haddii uu furfuranayo uu gelayo waidaa araada hadduu doono an yarkaca inuu rukuuco iyo wabacda maa kolkii kadib yarfacu ra'sahu madaxiisa oo kor u qaado min arukuuci uu ka soo qaado yanii markuu rukuucayo iyo wabacda maa yarfacu ra'sahu min arukuuc markuu madaxiisa rukuucda ka soo qaadayo saddex meeloo wa qaala sufyaan wuxuu yidhi sufyaan bnu cuyayna maratan mar waidaa rafaca ra'sahu meeshaan wabacda maa yarfacu uu leeyahay waidaa rafaca ra'sahu wuu yidhi wa akaru maa kaana yaquulu intii ugu badnaydo uu dhihi jiray sufyaan wabacda maa yarfacu ra'sahu min arukuuci lafdigaasaa ugu badnaa walaa yarfacu bayna sajdatayni labada sujuud dhexdooda gacmihiisa kor uma qaadi jirin labada sujuudood dhexdooda gacmaha kor uma qaadi jirin ayb marka hadda saddex meeluu noo sheegay meel afaraadaa jirto rafculyadaynka uu mu'akad ku yahay sunno mu'akada uu ku yahay waa marka atxiyaadka koowaad salaaddu ay laba atxiyaad leedahay atxiyaadka koowaad marka laga soo kaco waa u tegi doonnaa iyada meesheeda qaala xadaanaa moxamed bnu lmusafaa moxamed bnu musafa bni bahluul alximsi alqurashi saduuqun lahu awhaam wa kaana yudalis akhraja lahu abu daawuud qaala xadaanaa baqiya baqiyat bnu اlwaliid weeyaan iqatun wa kaana yudalisu tadliisa taswiya qaala xadaanaa markan waa laga nabadgalay lak xadaanaa buu leeyahay qaala xadaثna الزubaydiyu mxamed bn اlwaliid bn الzubaydi weyaan abulhudayl alximsi ثiqaة habt min kibaari أصxaabi الzuhri akhraja lahu الbukhaariy wmuslim abu daawuud والnasaa-iy wbnu maaja can الzuhriyi laakiin tadliisu taswiyaha ruuxa sameeyo isaga haddii laga nabad galo cancanadiisa haddana sheekhiisa cancanatiisa waa in laga nabad galo taswiyadaba yow ku samaynayaa man fowqa shaykhi shaykhihi waaye sheekhiisa ninka ka sarreeyo ayuu goynayaa markaas wuxuu isku dhejinayaa isaga sheekhiisa iyo sheekhiisa sheekhiisii ka u sheekha ahaa labadaas isku kabayaa halkaasna wuxuu ka bixinayaa marka shaykhu shaykhii ee daciifkaabuu ka saarayaa tadliisu taswiyaha suuradiisu saasay ahaa jirta laakiin xadiidkanun hadda siyaabo badan kale u ansaxay can الزhriyi can saalimin can cabdillahi bni cumara qaal marka aلzuhri can saalim can cabdillahi bni cumarna waa asaxu lasaniid imaam axmed kii uu ku sheegay qaala kaana rasuulu llahi sal ا ly slam rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama ila salaati salaadda hadduu isu taago rafaca yadayhi labadiisa gacmood inuu kor yeelayo xataa takuunaa ilaa ay ka ahaadaan xadwa mankibayhi labadiisa garbood qaabilkooda uma kabara markaa dabeed allahu akbar buu dhahayey wahumaa iyaga oo kadaalika sidaa ah iyagoo sidaa abu markaa gacmihii buu kor u qaaday uma kabara allah akbar buu dhahay halkan marka waxaa weeyaan waxay tilmaamaysaa uma kabaradan waxaa laga qaadanayaa rafciga iyo takbiirta rafciga horeeya riwaayadan gacmihii buu kor u qaadaya marka hore kadib allahu akbar dhahay riwaayad bukhaari uu warinayo abu daawuudna uu keenayo wuxuu keeni doonaa rafciga iyo allahu akbarta hal mar in laysla dhaho oo qofkii allaahu akbar allahu akbarta iyo waxaa isla socda rafculyadayn cagsigeedana marka taa way jirtaan middan cagsigeeda oo waa maxay takbiirta in la hormariyo rafcigu dambeeyo oo qofkii isagoo sidaana allaahu akbar inta iraa kadib gacmaha kor qaado saddexduba marka waa soo aroortay ibnu xajar fatxulbaari wuu ku sheegaya uma kabara wahumaa iyagoo kadaalika sidaa fayarkacu waa rukuucaya uma idaa araada hadduu doono an yarfaca inuu kor yeelo sulbahu duudkiisa rafacahumaa waa kor yeelayey gacmihiisa xataa takuunaa ilaa ay ka ahaadaan xadwa mankibayhi labadiisa garbood qaabilkooda uma qaala samica allaahu liman xamida ayuu dhahayay walaa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood ma kor yeelaynin fi sujuudi sujuudda sujuudda dhexdiisa labadiisa gacmood ma aanu kor yeelaynin sujuudda ma aanu kor yeelaynin labadiisa gacmood oo marka sujuuddi iyada kuma jirto saddexdii meel unbuu hadda noo sheegayaa oo ahayd yacnii cinda takbiirati alixraam wa cinda arukuuc wa cinda arafci minhu walidaalika imaamu shaafici intaas isaga ku ekaysteen laakiin asxaabtiisu waxay tilmaameen khabarka inuu ansaxay xadiidka yacnii riwaayada ibni cumar ziyaado inay ku timid oo cinda taxeed koowaad marka laga soo kaco sababta marka gacmahan loo kor yeelayana imaamu shaafici markii la su'aalayba wuxuu yidhi maa macnaa rafci اlyadayn baa layidhi wuxuu yidhi tacdiimu اllahi waitibaacu sunnati nebiyihi sala اllahu calayh ali wasalam gacmahan la kor yeelaya allana waa lagu weynaynayaa sunnada nebigana waa lagu raacayaa buu yidhi saas waa yidhi wayarfacuhumaa waa kor yeelaya fii kulli takbiiratin allahu akbar kastaa dhexdeeda yukabiruhaa waa weynynawayarfacuhumaa labadiisa gacmood kor buu u qaadayay fii kulli takbiiratin takbiiro kastoo yukabiruha uu takbiiranayo qabla rukuuci rukuucda ka hor xataa tanqadiya salaatuhu ilaa salaaddiisa ka dhammaato allaahu akbar kastoo rukuucda ka horayso gacmaha kor buu u qaadayay kuwa ka dambeeyana allahu akbar ka dambaysa rukuucdo gacmaha uu kor u qaadayay ma jirin rukuucda marka allahu akbarta ka dambaysaa kuway noqonayan marka kuwa sujuudda allahu akbaryaalka sujuudda kor uguma qaadi jirin hadday soo aroortayna waa axyaanan wax uu same axyaanan axyaanan wax la yidhi marka in muqarid laga dhigta maaha sunno muqarid laga dhigaa xataa tanqadiya ilaa ay ka dhammaato salaatuhu salaadiisa qaala xadaثana cubaydullahi bn cumara bni maysara aljushamiyu huwa alqawaariiri weya cubaydullahi alqawaariiri hiqatun habtun qaala xadaثana cabdulwaaris bnu saciid wahuwa tannuuriyu اlbasriyu akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaثana moxamed bnu juxaada moxamed bnu juxaada huwa hiqatun akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaثanii cabduljabaari bnu waa'il بn xujrin cabdاljabaar bn waa'il bni xujrin iqatun arsala can abiihi iqatun arsala can abiihi arsala can abiihi marka maxaa laga wadaane aabbihii yacni waxaa weeyaan hadduu ka wariyo waa inqiطaac sanadku aabbihii isagu riwaayo kuma soo gaarin baynahu wa bayna abiihi inqiطaaca ku jira xagga riwaayada oo isagii baab sheegay laftigiisa qaala waxau yidhi cabduljabaar kuntu waxaan ahaa ghulaaman wiil yar baan ahaa laa acqilu ma garanaynin salaata abi aabbahay salaaddiisa ma fahmaynin buu yidhi yanii wiil yaroo salaadda aabbahay tukanaya aan fahmaynin baan ahaa buu yidhi faxadaanii wuxuu ii sheegay waa'il bnu calqama waa'il bnu calqama sidaan buu yidhi faxadaanii waa'il bnu calqama waa'il bnu calqamahan taqriibu tahdiibka markaad fiiriso waa'il bnu calqama aad tagto wuxuu ku leeyahay sawaabuhu calqamatu bnu waa'il maxaa ku jira marka qalbi baa ku jira waa'il bnu calqama sawaabuhu calqamatu bnu waa'il calqamatu bnu waa'il marka la fiiriyo wuxuu leeyahy ibnu xajar calqamatu bnu waa'il can abiihi saas waa qaala ibnu xajar fii tarjamati marka calqamata bni waa'ilkan wuxuu yidhi saduuqun ilaa annahu lam yasmac min abiihi wuxuu yidhi calqamatu bnu waa'il iyo cabduljabaaru bnu waa'il waa wada dhasheen laba walaala cabduljabaaru bnu waa'il wuxuu leeyahay aabbahay anu salaad anoo caqli leh salaaddiisa ma soo gaarin ee waxaa ii warramay buu leeyahay oo aabbahay salaaddiisa iiga warramay calqamatu bnu waa'il oo walaalkiis ka weyn ah yaa uga warramay ibnu xajarna wuxuu leeyahay walaalkan laftirkiisa aabbihiis maba soo gaarin ma soo gaarin macnaha wuxuu ka wadaa tamyiis kuma soo gaarin asaga laftirkiisa saasuu yidhi laakiin sawaabku waxaa weeyaan qowl ibni maciin waa weeyaan kaas nacan laakiin imaamu albukhaari fii taariikhihi wuxuu sugay inuu aabbihiis ka maqlay imaamu tirmidina kitaabka sunanka baabun baabubaabu baabka uu leeyahay yacnii baabun almar'atu almar'atu ida stukrihat cala الzina baabkaas tirmidi wuxuu sheegayaa marka in calqamatu bnu waa'il aabbihii uu ka maqlay imaamu muslimna xadiiduu soo saaray can calqamata bni waa'il can abiihi buu weriyey fii saxiixii ku soo saaray oo ku saabsan fii manci sabi dahri dahriga in la caayo xadiid reebayo xadiidka reebayo imaam muslim fii saxiixii buu ku wariyey min xadiidi calqamata bni waa'il can abiihi intaas marka waxay sugeen riwaayada ou yacnii maqalka samaacu calqama can abiihi inuu samaac saxiixa uu yahay bukhaari tirmidi imaam muslim ibnu xajar isaga markuu leeyahay lam yasmac min abiihi qowlka yaxya bni maciinu qaatay laakiin culammada muxadisiintu waxay u badan yihiin annahu samica can abiihi oo muslim bayba ku jirtaa riwaayadan wacalaa daalika jumhuurtu saasay qabaan marka saas darteed marka xadiidka sanadkiisu mustaqiimu noqonaamadcna malaha فxadaثnii waa'il bnu calqama calqamaةu bnu waa'il waay marka meeshaas can abii aabbahay waxaan marka faxadaثanii waa'il bnu calqama can abii buu yidhi waa'ilkaabaa marka wuxuu leeyahay can abii faxadaثanii waa'il bnu calqamatu faxadaثanii wuxuu ii warramay ou ii sheegay waa'il bnu calqama yani calqamata bnu waa'il waay sida saxda ah can abii aabbahay wuxuu iiga sheegay xaggiisuu yidhi waa'il ibni xujirin ahaa marka can abii waxay u noqonaysaa marka waxaa warramaayo cabduljabaar cabduljabaar baa wuxuu leeyahay xadaanii calqamatu bnu waa'il can abiibu walaalkay calqama baa wuxuu iiga sheegay can abii aabbahay aabbuhuna waa kay waa'il ibnu xujri wey ee can abii waa'il ha u malayn inay saa u wada socdaan wuxuu iiga sheegay qaala wuxuu yidhi sallaytu maca rasuulillahi waa'il baa wuxuu dhahayaa sallaytu maca rasuulillahi baan la tukaday sala allahu calayh waali wasalam fakaana wuxuu ahaa idaa kabara haddii wallahu akbar yiraa rafaca yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaadaaye qaala waa'il waxa uu yidhi uma iltaxafa uma markaa dabadeed iltaxafa nebigu waa huuday go'buu huuday uma akhada shimaalahu bidixdiisiiba wuxuu ku qabtay biyamiinihi midigtiisa gacantii bidix buu qabtay biyamiinihi midigtuu ku qabtay gacantii bidix baa la qabtay midigtiiba ayuu ku qabtay xabadkuu markaa saaray waadkhala yadayhi labadiisa gacmoodna wuxuu geliyey fii hawbihi maradiisa dhexdeeda qabow dartiisu lacala dalika lishiddati اlbardi riwaayo kaleana keenaysaa xumarada isugu duuduubay oo gacmihiisa gudaha u geliyay saasay ahayd qaala waxau yidhi faidaa araada haddii uu doono an yarkaca inuu rukuuco akhraja yadayhi labadiisii gacmood buu bixinaayey uma rafacahumaa waa kor yeelaaye waidaa araada hadduu doono an yarfaca ra'sahu madaxiisa inuu kor u qaado min arukuuci uu ka soo qaado rafaca yadayhi labadiisa gacmood uu kor u qaadayey uma sajada waa sujuudayey wa wadaca wajhahu wejigiisa wuxuu dhigayey bayna kafayhi labadiisa calaacalood dhexdooda markuu sujuudayana wejigiisa wuxuu dhigayey labada calaacalood dhexdooda yacnii qofku markuu sujuudayo labadan calaacalood xaggee dhigayaa dhegihiisuu ku aadinayaa daciif marka madaxu wuxuu gelayaa marka labada calaacalood dhexdooda gadaal inuu gacmihii dhigtana ma aha inuu gudaha soo gashtana ma aha gacmaha gacmihii marka inuu dhegihii ku aadiyo taas gadaaluu ka keeni doonaa abwaabta sujuudda hadda rafculyadeenka unbuu kala danleeyahy meeshaan waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu soo kor yeelo min asujuudi sujuuda aydan rafaca yadayhi hadduu sujuudda ka soo kor yeelo madaxiisa rafaca yadayhi labadiisa gacmood uu kor yeelaya xataa faraqa min salaatihi ilaa salaaddiisa uu ka dhammeeyo riwaayadan marka sujuudda in gacmaha uu ku qaaday bay tilmaamaysaa qaala muxamedun moxamed waxa uu yidhi fadakartu dalika lilxasan bni abilxasan baan u sheegay xasanulbasri faqaala waxa uu yidhi hiya salaatu rasuulillaahi waa salaaddii rasuulka sal slam facalahu man facalahu qofkii sameeye ha sameeyo wa tarakahu man tarakahu waxaa sameeye qofkii sameeye watarakahu waxaa ka tegay man tarakahu ama ha ka taga qofkii ka tegaya tan waa salaaddii rasuulku yidhi ciddii samaynaysa ha samayso ciddii ka tegaysana ha ka taga yani marka waxaa weye nimanka reer kuufaa diidi jireen rafculyadeenka culamaau ahlilkuufaa diidi jireen walidaalika culamo badan baa kitaab ka qoreenba kutub ka alifeen bukhaari baa ka mida juzu rafculyadayn oo qoray moxamed ibnu nasr ilmarwasi baa ka mida rafculyadaynka kitaabu ka alifay way badan yihiin marka culamo sidaas ayaa ka alifeen saddex qolayna u kala qaybsamaan mas'aladan culummada qole iyagu quluwi ku samaysay inaan gacmaha kor loo qaadin oo yidhaahdeen haddii gacmaha kor loo qaado waaba bidcaba ninkii gacmaha kor u qaadana bidcow ku dhacay salaaddana waaba ka bureyda qoladaas iyagu marka waxaa weeyaan bacdi alxanafiya iyo qaar sidaasan kuufiyiinta qaar ka mida qaarna waxay yidhaahdeen rafculyadaynka inaan in gacmaha la qaado waa laga fiican yahay laakiin haddii la qaado salaadna kuma burayso wax dhibana ma laha sufyaanu thawri baa madhabkaas qabay oo sufyaan wuxuu ka mid ahaa dadka in gacmaha la qaado aan arkin buu ahaa fuqahaau ahlilkuufa ka mid ahaayen jumhuuru ahlilcilmina waxay ku tageen oo muxadisiinta in gacmaha rafculyadaynka waa qabaan yacnii takbiiratulxraamka iyo kayrkiisa saddexdaas qolay marka u qaybsamayaan moxamed ibnu nasr ilmarwasina wuxuu yidhi laa naclamu misran min alamsaari magaalo magaalooyinka waaweyn ka mida oo rafculyadaynka laga tegey ma haynuu yidhi ilaa kuufa wax uun culimmadeeda u badan tahay ma ahani culamada marka xadiidka raggaasaa ka mid ah sufyaan ka mid ahaa qaala xadaanaa qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida waxaa wariyey hamaamu can abi juxaada lam yadkur ma sheegin hamaam alrafca rafculyadeynkii ma sheegin maca alrafci min asujuudi sujuudda ka kor noqoshadeeda maceeda marka sujuudda laga soo kor noqonayo in gacmaha la qaado hamaam ma sheegin kaannahu marka wuxuu leeyahay middan tilmaamaysa sujuudda marka laga soo kor noqonayana gacmaha in la qaado shaad weeyaan baa abu daawuud marka saas ishaaraya shuduud in ku jira qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid yacni bna zurayc qaala xadaanaa almascuudiyu mascuudigan waa cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud weeyaan saduuqun ikhtalata qabla mowtihi ayb qaala xadaanaa cabdiljabaar bni waa'il qaala xadaanii ahlu beyti can abi waxay iiga sheegeen annahu xadaahum annahu ra'aa rasuula اllahi sal ly slem nebiguu arkay yarfacu yadayhi isagoo gacmihiisa kor u qaadaya maca takbiiri la qaadayo takbiirta la qaadayo takbiirtowba la qaadaayo xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan wuxuu tusayaa muqaarana rafciga koryeelidda iyo allah akbarta in laysla sameeyo bukhaari fii saxiixiisa isagu wuxuu baabaystay baabu rafci lyadayni fi takbiir في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء cثmaan بن أbي شhayba mu ka bilaabaa soo socda gadaalka marka xadiidkan marka taas isagu keenay taana waa faahfaahinay in lala yidhaahdaa bannaan in laga hormariyaa bannaan in midda kale la hormariyaa bannaan ayb qaala marka xadiidkanna marka xadaanii ahlu beyti markuu leey ibhaam baa ku jira qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa cabduraxiim bnu sulaymaan can اlxasan bni cubaydillaahi الnakhaciyi can cabdiljabaar bni waa'il can abiihi cabduljabaar baa hadda aabihii ka warinaya cabduljabaar can abiihina inqiaacan oo ku jira waa soo sheegnay ayb cabdiraxmaan cabdiraxiim ibni sulaymaankanna waxaa weeyaan alkataani alطaa'i abu caliy alashal almarwasi iqatun lahu tasaaniif can اlxasan bni cubaydillaahi الnakhaci iqatun faadil can cabdiljabaar bni waa'ilin can abiihi annahu absara الnabiya sal ly slam nebigu arkay xiina qaama ila salaati salaadda markuu isu taagay rafaca yadayhi isagoo gacmihiisa kor u qaaday xataa kaanataa ilaa ay ka ahaadeen bixiyaali mankibayhi labadiisa garbood ku aadankooda waxaadaa biibhaameyhi labadiisa suulun ou qaabilsiiyey udunayhi dhegihiisa uma kabara allah akbar buu yidhi xadiidkan waa daciifoo inqidaac waayo cillada ku jirta waxaad mooddaa inuu jamcinayo xadiidkii maalik ibnu alxuwayris iyo midkan oo wuxuu leeyahay garbaha lagu aadinayaa gacmaha faraha ama suulkana dhagaha lagu aadinaya oo qofku sidaasoo kale haddii uu yidhaahdo waxaa dhici karta marka suulkiisana dhagaha inuu ku aado garbahana in gacmuhu ay qaabilkooda noqdaan uma kabara allahu akbar buu yidhi ka bacdi qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa bishru bnu اlmufadal can caasim bni kulayb can abiihi can waa'il bni xujirin riwaayadii hadda cabduljabaara laga soo baxay hadda wuxuu galay weli waa'ilaan ku jirnaa ogow xadiidkii waa'il xadiidta waa'il markaa sideedaba sifada yacnii sifadii nebiga u tuka jiray axaadiidteeda marka laga hadlaayo waxaa aad ugu caansan xadiidkii abi xumayd asaacidi wuu keeni doonaa xadiidii waa'il ibni xujirin waa midkan waay xadiidii maalik ibni alxuwayrid wuu keeni doonaa xadiidka afareeya waa xadiid almusii salaatahu xadiid ilmusii salaatahuna laba riwaayo ku yimid can abi hurayrana waa ku yimid min xadiidi abi hurayra isagoo ah waxaa kalou ku yimid isagoo min xadiidi rifaacata bni raafic isagoo ah rifaacata bni raafic rifaacahana marka waxaa weeyaan ninka almusii salaatahuga walaalkiis waayo ila ninka almusii salaatahu khallaad ibnu raafic ayb kuwayaalkaas marka axaadiidtaas badan baa marka sifatu salaatinebi haddaad aragto axaadiidtaas baa laga soo khulaaseeyaa marka hadda wuxuu ku jira abu daawuud xadiidi waa'il markuu ka baxo riwaayaadka xadiidka waa'il xadiid abi xumaydow gala asaacidi uma haddana saas u soconayaa marka marka sidaa la soco marka xadiidkii waa'il ibni xujirin baa laba riwaaya uu ka keenayo isagoo cabduljabaar can calqamata bni waa'il ayuu hadda kuu soo sheegay isagoo hadda wuxuu keenayaa marka caasim bni kulayb isagoo can dariiqi caasim bni kulayb qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa bishru bnu اlmufadal can caasim bni kulayb caasim bni kulayb ibni shihaab ayaa la yidhaha almaxbuub aljarmi caasim ibni kulayb ibni shihaab aljarmi alkuufi saduuqun rumiya biاlirjaa akhraja lahu اlbukhaariyu tacliiqan wamuslimu wاlarbaca can abiihi aabbihiis waa kulayb ibnu shihaab aabbihiis marka wuxuu yidhi ibnu xajar wuxuu yidhi saduuqun wawahima man caddahu min asaxaabati caasim ibnu kulaybkan aabbihii dadkii saxaabada ninkii saxaabada ku tiriyo waa gafay buu yidhi saxaabada ka mid ma ahayn ayb marka saa darteed marka saduuq buu ugu tarjamay akhraja lahu اlbukhaariyu fii juزi rafci اlyadayn waasxaabu sunani اlarbaca juزu rafcilyadayn ibnu xajar taqriibka muxuu ugu ramsi uga dhigaa ya ya haddaad aragto marka hadduu tarjama yani ya iyo arbaca hadduu qoro wuxuu ka wadaa ya-da juزu rafcilyadayn bukhaari marka rafculyadaynku uga soo saaraay uga wariyaa can abiihi can waa'il ibni xujirin qaal waa'il ibni xujrinna huwa اlyamaani qaala waxa uu yidhi alximyari qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi la anduranna fiiriye oo fiiriye ilaa salaati rasuuli lah sal l l slam nebiga salaadiisa kayfa yusallii siduu u tukanaya qaala wuxuu yidhi faqaama rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa kacay faistaqbala alqiblata qiblada u jeestay fakabara allahu akbar buu yidhi farafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor yeelay xataa xaadataa ilaa ay ka qaabileen udunayhi labadiisa dhegood uma aqada shimaka labada dhegood bay tan leedahay tii horena labada garbood marka waa in labaduba waa wariyey marka labada dhegood inay ku aadaan inay ku aadaan labada garbood labadiiba waa la yeeli karaa laakiin macnuhu maaha labada dhegood ha ku aadaan marka la leeyahay suulka in dhagaha balaqdooda la saaraayo ma aha dadka qaarkood marka waxay u malaynayaan marka la leeyahay dhagaha yacnii shaxmat aludun ayuu ay gacmihiisa ku aadanaayeen sidaanay u malaynayaan sidaan haddii la yidhaha maba ku aadanaba sida ku aadan saasay noqonaysa marka qofku inuu mararka qaar sidaas uu yidhaahdo mararka qaarna sidaan uu yidhaahdo laba marka sunnoo qofka ikhtiyaar leeyahay marba mid un inuu sameeyo sida sunnada mid walba uga dhaqmo qaala waxau yidhi faqaama rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali waslama xataa xaadataa udunayhi uma akhada shimaalahu buu qabtay bidixdii biyamiinihi buu ku qabtay waxaa laga qaadanayaa marka qabdiga gacmaha marka allah akbar marka la yihahda gacmaha waa la qabanaya qabdiga masaladanna marka fuqahadu waa isku khilaafsan waa isku khilaafeen imaamu maalig baa waxaa laga wariyaa isagu qabdiga inaanu qabinoo irsaal gacmaha usii dayi jiro laakiin ibnu cabdilbar oo maalikiyada ragga ugu waaweynaa ka mid ahaa wuxuu sheegay riwaayaadka imaam maalik inay u badan yihiin inuu qabdi sameeyey inuu qabdi uu sameeyey inay saa tahay tamhiidku sidaas u yidhi ibnu cabdilbar riwaayo waxaa jirta maalig laga wariyo inuu sii daayey sheegiisa walidaalika fuqahada afartaa aimada afartaa maalig baa laga sheegay dhisco maaligna saasaa war ugu jiraa bal muwadaa isagu wuu wariyeyba xadiidka oo qabdiga isaga waa warinaya muwada uu ku wariyey suurtagal maa xadiid aan la caaridin inuu biduuni mucaarid inuu iskaga tago shiicada iyo iyagu qoladan marka qooyooyinkan zaydiyada iyo isnaa cashariyada iyo gacmaha iyagu waa sii daayaan laakiin kuwaas khilaafkooda ictibaar ma leh walidaalika zaydiyada iyo iyo iyo imaamiyada iyagu iskaba dhaafa raafidadu waaba daran yihiine kuwan zaydiyado yaman iyo meelaha ku joogo haadawiyadana la yidhaha kutubaha qaar wadahabat alhaadawiyatu ay leeyihiin khilaafuhum laa yuctadu bihi lamaba tirsado khilaafkooda walidaalika shawkaani iyo sancaani umbaa soo naqliyo wararkooda waxay u soo naqlinayaanna dabcan iyagu dhulkoodiina waa deganaayeen oo meeshii haadawiyadana waa ku noolaayeen iyaguna markoodii hore zaydiyeyba ahaayeen oo markoodii hore kadib sunnadii bay dabcan ay qaateen waa kii marka ay inay dhowr jeere isku dayeen sancaani inay dilaanba maxamed ibn ismaaciil saaxibu sabiilisalaam inay mimbarka korkiisa ku dilaan oy ku iqhtiyaalaanay isku dayeen ilaahay unbaa ka fakiyeen marar badanay isku dayeen imtixaan iyo mixnad badan uo soo maray marka iyagu waxay u sheegayaan de bii'adii ay la noolaayeena waxaas u badnaa ninku bii'aduu la noolyaha saamaynay ku yeelanaya dabcan laakiin a'immada fiqhulkhilaafka ka warramo haadawiye iyo madhabkood aggi xagga uma milicsanaan khilaafkoodana laa yuctadu bihi haddii mas'ale lagu ijmaaco ayagu ay khilaaf ka keenaan la tirsan maayo wuxuu yidhi marka kuwaas unbaa marka diiday xadiidka marka wxuu tilmaa gacma marka in meesha la saaraayo mas'ale kalea meelo kaleu ku keeni doonaa abu daawuud xudunta maa laga hoos marinaa ma laga kor marinayaa yacni ma waxaa la saarayaa xabadka meel kaleu ku keenaya iyada laakiin hadda waxaa weyan mashruuciyat اlqabdi maalikiyada hadda marka waxay iska qaateen riwaayada sadliga irsaalka ayb dhulka marka afrikadan galbeedka iyo dhulkan maqrib iyo jazaa'ir iyo dadka iska muqallidiinta gacmaha iska sii daystaan qofka iyagu marka waxay mubtadic u yaqaanaan qof gacmaha inta saarta nin yacni salaad tukanayo labada gacmood gacanta midigta bidixda iskor saaranta hadday arkaan mubtadic waayay leeyihiin man qabada faqbiduuhi ay dhahayaan ninkii labada gacmood yani iskor saara salaadda dhexdeeda qabtay leeyihiin dadku yacni waxaa weyaan diin waxaa u noqday dhaqan aabbayaalkood waxay ka soo gaareen culummada waxay ka arki jireen unbay diin u haystaan bis qolo kasta marka ad hadda waa la yaabaysaa yani ninka hadda muqallidka halkan joogo waa la yaabaya wuxuu is leeyahay nin gacmaha halkan saartay see mubtadic loo dhahaa ilaa isagu madhabkan shaaficigu taas waa qabaa ma ogta in gacmaha la qabto mas'ale maalan madhabkan shaaficiga looga raajixsan yahay isaguna maalan qunuutulfajrigoo laga tago bidco u arkaan waxaa dhici karta marka dadkan marka axnaafta iyo iyo xanaabilada iyo iyaguna inay yani u arkaayaan si kale marka nin walbaa meeshuu ku dhashay madhabka ka jiro iyo culummada waxuu ka arko inbuu diin ka dhigtaye mas'ale uu baxtiyey diin kama dhiganin qofku marku inuu diinta baaro oo horta waxa uu samaynayo ou hubo meel uu ku hubaa fiican marka qofku hadduu yidhaah la qof uu iska caleemo saarto iska wareer mid dambe iyo mid horeba shiikh dambe iyo shiikh horeba hadduu mid iska caleemo saarto wixii uusan shiikaas ka arkin bidcuu u malaynaa isaguna wuxuu yidhi marka uma akhada shimaalahu ayuu qabtay biyamiinihi buu ku qabtay falama araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco rafacahumaa oo kor yeelayo mila dalika sidaa oo kale uma wadaca yadayhi gacmihiisa u dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda ayuu saaray gacmaha waxaa laga qaadanaya marka inaan gacmihii aan lagu samaynaynin markaa tabiib aan la samaynaynin tabiiq ayaan ujeedaa oo labadii gacmood inta laysku dhegsado hoos aan la gelinaynin ibnu mascuudaa sidaas qabi jira waa la nasakhay laakiin in jilbaha lagu qabta gacmaha falamaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelay markuu kor yeelo min arukuuci uu ka soo kor yeelay rafacahumaa waa kor yeelaya mila daalika oo kale falamaa sajada markuu sujuuday wadaca ra'sahu madaxiisiibuu dhigay bidalika bidalika almanzili wadaca ra'sahu madaxiisiibuu dhigay bidalika almanzili meeshaas buu dhigay min bayni yadayhi buu dhigay hortiisuu dhigay marka wadaca ra'sahu bidalika almanzil waxaa laga wadaa wadaca ra'sahu bayna yadayhi labadiisa gacmood dhexdooduu dhigay wa jacala yadayhina wuxuu yeelay xidaa'a udunayhi labadiisa dhegood ku aadankooda uma jalasa waa fadhiistay faftarasha rijlahu lyusraa fadhigii jalsa bayna sajdatooyinka see loo fadhiisana uma jalasa waa fadhiistay faftarasha waa gogladay rijlahu lugtiisiiba uu goglay alyusraa bidix lugta bidix buu yacnii gogladay oo yacnii lugtiisii bidix daahirkeeda ayuu dhulka dhigay calooshiibuu kor u soo taagay marka wawadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidixna wuxuu saaray calaa fakhidihi lyusraa bowdadiisa bidix waxadda wuu taagay waa kor yeelay mirfaqahu xusulkiisii alaymana midigeeyey calaa fakhidihi اlyumna bowdadiisa ama cajarkiisa midigta ayuu kor uga qaaday oo markuu yanii xusulkiisaas midig bowdadiisa midigta korba uga qaaday waqabada waa laabay fintayni laba faroodna waa laabay labada uu laabay waxaa weeyaan alkhinsara waاlbinsara labadan waa laabtay waqabada waa laabay fintayni laba farood fariirayda iyo midda ku xigto waxallaqa waa wareejiyey xalqatan xalqad ayuu wareejiyey marka waa maca labadan buu laabay labadan marka suulka iyo midda dhexe fardheertaana xalqa ayuu ka sameeyey waa wareejiyey middaanna dabcan iyadu waa middii lagu tashahudka lagu samaynayey marka la taagayo farihii marka sidaasuu ka wada yeelay waxallaqa waa waree waxallaqa bishrun wara'aytuhu waxallaqa xalqatan buu wareejiyey wa ra'aytuhu waa'il wuxuu yidhi waan arkay nebigii yaquulu isagoo dhahay haakadaa sidaan dhahay saaxibu badililmajhuud sidaasuu yidhi wa ra'aytuhu qaa'ilka wa ra'aytuhu dhahaya waxaa weeyaan buu yidhi waa waa'il damiirkuna nebiga u noqonaa wara'aytuhu ay wara'aytu nebiya yaquulu ay yafcalu isagoo samaynaya haakadaa saas qaala bimacnaa facala saaxibu cawnilmacbuud laakiin wuxuu yidhi isagu wara'aytuhu qaa'ilka dhahayaa waa bishir damiirkuna caasibu u noqonaa wuxuu leeyahay wa qaala bishrun baa wuxuu yidhi wara'aytu waan arkay hu caasim baan arkay caasim ibnu kulayb yaquulu isagoo dhahaya haakadaa sidaa isagoo dhahaya waxallaqadaanna waa maquulu musadad waxallaqa musadad waa wareejiyey musadad waxa uu yidhi dheh wa qaala musadadun waxau yidhi waxallaqa bishrun bishir waa wareejiyey alibhaama suulkii ayb iyo walwustaa midda dhexebuu wareejiyey wa ashaara bisabaabati murugsatada ama midda lagu tasbiixsadana waa ku ishaaray halkan marka saaxibu cabdilmacuud isaga wara'aytu hudan damiirka huda wuxuu u celiyey caasim ibni kulayb qaa'ilka wara'aytuhuna wuxuu ka dhigay bishir saaxibu badililmajhuudna wara'aytu waa'il baa yidhi buu yidhi huna nebigay u noqoneen midda cownulmacbuudkana waa baciid buu yidhi nacam wallahu aclam sida fudaydka iyo siyaaqa u dhowna sida badilulmajhuud sheegayo maxaa yaele xadiidkii baa soo socday ayb waail baa maanta o dhan warramayo waqabada intayni waxallaqa xalqatan wa ra'aytuhu warkii waail baa soo socday marka saasaana dhib yarban haddii marka sidan kale la yidhaha maanta dhan wax la qadareen loo baahanaya oo in la yidhaha riwaayada dhexdeeda wa qaala waxa uu yidhi bishrun wa ra'aytu waan arkay yacnii hu caasun baan arkay yaquulu haakada marka sidan kalea ka fiican waxallaqada iyada waxaa le waa musadad waxallaqa bishrun alibhaama buu wareejiyey badlulmajhuudka walidaalika wuxuu leeyahay cawnulmacbuudka saaxibu cawnulmacbuud sida uu tilmaamay bucdi baa ku sugan buu yidhi isagoo dabcan marka uu ka dembeysa haanfuuri labada marka sharaxna waa iska fiican yihiin shuraacda marka kullama ay badato kullama faa'iidadeedu badan tahayba kitaabkuna marka markaasuu soo bixi karaa faa'iidadiisu oo la fahmi kara hal sharax laakiin haddii wax laga fiiriyo wareerka hal shaarix haddii la fiiriyo waa dhib kutubku marka in shuraaxdu hadday u badato kullama ay u badato kullama uu fududaado qaala markaa waxa uu yidhi qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala ahbarana abulwaliid qaala ahbarana zaa'ida zaa'idatu bnu qudaama abu salti can caasim bni kulayb biisnaadihi wa macnaahu qaala fiihi wuxuu yidhi uma wadaca yadahu lyumnaa gacantiisii midig buu saaray calaa dahri kafihi lyusraa calaa cashiisa bidix korkeeda wاruski iyo yanii iyo curcurka meeshaas yacnii rusqiga waxaa la yidhaha meesha kala goyska ah ee calaacashu iyo gacanta ay ku kala go'aan kala goyska wasaacidi iyo xoogga ayuu saaray marka gacantiisii midigba wuxuu saaray kafka calaacasha bidixda korkeeda iyo kala goyska curcurka iyo xoogga sidaas siyaabo kala duwanna riwaayadka ugu jooga wqaala fiihi waxa uu yidhi uma ji'tu waan imid bacda dalika muddadaa kadib markaa kadib uma waan imid uma markaa dabadeed ji'tu waan imid bacda daalika kaagaas kadib fii zamaanin baan imid zaman dhexdii kadib fii zamaanin baan imid waqhti dhexdiisa waqhtigaasoo fiihi bardun qabow ou yahay qabowgaasoo shadiidun daran fara'aytu waxaan arkay annaasa dadkii baan arkay calayhim korkoodu ou yahay jullu hiyaabi dharka badankooda calayhim dadkoo korkoodu ou yahay jullu hiyaabi julluna waa loo dabdiyey bidami iljiim jilluna waa loo dabdiyey jullu hiyaabi iyo jillu hiyaabi waan isku macno ay yacnii kaiiru hiyaabi dhar fara badan iyagoo dadku ay korkoodu uu yahay macnaa qabow baa jiray marka bustayaal iyo dhar badana isa saareen taxaraku ay tataxaraku xaal ay dhaqdhaqaaqayso eydiihim gacmahooda taxta hiyaabi dharka hoostooda ay ku dhaqdhaqaaqayso ilaa gacmihii lama soo bixin karo marka gacmahoodii baa yani gacmihii kor bay u qaadaayeen inay qaadaayeenna waxaa laga fahmayey buu leeyahay dharkoodii baa dhaqdhaqaaq samaynaya qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa shariiku can caasim bni kulayb can abiihi can waa'il bni xujirin qaal ra'aytu الnabiya salى اllahu calayh wali wasalam nebigaan arkay xiina اftataxa salaata salaadda kolkuu furfurtay oo uu gelayey rafaca yadayhi isagoo labadiisii gacmood kor yeelay xiyaala udunayhi labadiisa dhegood ku-aadankooda qaala waxa uu yidhi uma ataytuhum uma markaa dabadeed ataytuhum waan u imid fara'aytuhum waan arkay yarfacuuna iyagoo kor yeelaayo eydihim gacmahooda iyagoo kor yeelayo ilaa suduurihim xabadkooda iyo laabahooda u kor yeelaayo fi اftitaaxi salaati salaadda yacnii bilowgeeda wa calayhim korkoodana baraanisu uu yahay baraanis ay korkooda uu yahay baraanistu marka waxaa la yidhaahdaa qamiiska iyo koofida isku tolan ee adag qabowga iyo iyaga laftirkooda laga gashtaa qamiis adag oo markaa koofidiisiina yacnii ay ku xidhan tahay qamiiskii iyo koofidiisii laysla gashto maqaaribta ayaa u badan iyo wa agsiyatun iyo go'yaalo ay dadkii markaa korkooda ay yihiin